udhigay maxaa lahay baarlamaankii waktiguu ku imaan waayey abulajais uu sameeyey waa iscazile wasiir ka mid ah scandinavianka ama ingiriiska hela umalaynaa waxaa waay sideed saacadooda koronto la-aan ay ahaayeen wasiirkaa loo yeeri baarlamaanka hortiisu isku cazilay meeshaan nafaa go-ays maalin walba dadaa dhiman wey waa fahamteen o ninaa wuxuu isku casiloyaa daahitaan uu soo daahay daraaddeeda ee koronto laga waayo waddankiisii annaga boqolaalo qofaa dhimanayso waxaa ugu qeyroon mas-uuliyiinta naftirkooda xaaladii haddii baarlamaankii la shaqayn waaye oo ayagina ay meesha maalin walba mooshin laga wada cabsi ku jiraan afartii sano ay ku dhamaysanayaan hadday xaaladda saas ay sii tahay uusan sii wadi karin maxaa lalahay inuu usha iska dhig waa fiican ha ahaado wasiirka markaas shaqada ku ah ha ahaado kan xukuumadda haysto oo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ah waxa waaye shacabka waa ku qancayaan laakiin hadda shacabkii jahwareer xunuu ku jiraa waxa waaye baarlamaankiina waa taa uu shaqayn waayo hawshiis uu gadan waayo
arrimaha amniga marka kasoo gudubno xukuumadda hadda jirta qaabka ay wax u wado